wixii dhacay horta ilaahay amarkii bay ku dhaceen nicmaadkii faraha badnaa ee roobka ahaa waxay isu rogeen saameyn badan bay yeesheen hase ahaatee madaxdaanadii way dadaalahayaan dowladday u tegahayaan hay-adahay u tegahayaan waxaa hadda aan aragnana waa waxa weli intii cimriga annaga jiray aana arkin biyo intaa la eg marka laba farriimood baan diri lahaa horta in ilaahay la baryo ilaahay baa weyn oo waaxid oo tasarruf iyo mulki iskale in ilaahay la baryo dadka madaxdeena ilaahay loo baryo in ilaahay uu la jiro annagana aan wax istarno magaalada gaaris hadda dad badan oo dadka wax tari karaa jooga marka waxa dadka kale uu haysto ama hay-ad ama dawlad keli inaan la arkin oo culummada ay masaajida ka istaagto hadda gaaris biyihii waxay gaadheen meel aada khatar u ah bulooyinkii hoosoo dhan waa laga soo baxay jidkii laamo u jeeday iyo saambur wixii xagga ka ahaa way biyoobeen marka dad badan oo dadka wax tari karaa jiraa aniga waxay ila tahay annaga aan isu gurmano ilaahay aan barino culummada dadaal bay haysaa inay dadaalkaa la kordhiyo oo masaajid walbaba horta inta dada agtiisa ka barakacda in la ogaado waxa la istaro ilaahay la isu baryo wakti waxaa jiraa fara isku taagtaag uusan waxba taraynin is-eeday hadda waktiga hadda maanta aan joogno war hebelow intaan qabanin inta qaba uwey moogiy hebelow maxaa sida u yeesha waktigii la isdhahay mo markaygu wuu gaaban yahay ilaahayga dawligana waxaan ka bariyay inuu noo nusreeyo dunuud uu noo soo diro dadka u kaalmayso culayska uu naga qaado asaga unbaa culays qaadi karaa oo uu noo nusreeyo ilaahayow yaa rabbi adaljalaali waalikraam ilaahayow adaa ilaahay ilaah adaan ku baryayn ilaahu culayska naga qaad ilaahu junuud noo soo birmata noo yeel ilaahayow rabbiyow ilaahayow ilaahayow ilaahayow niyadaanada mid ka dhig ilaahu ummadda soomaalida iyo dadka kenyaaba ilaahayow ilaahu midnimo na sii